xogor dheeraad ah ayaa laga helayaa dil mar kale dalka koonfur afrika loogu geystay muwaadin soomaali ah kaasoo ay toogteen burcad koonfur afrikaan ah dilkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada cape town ee dalka koonfur afrika waxaana ninka ay burcad dileen lagu magacaabi jiray saciid cismaan cosoble saciid oo ka mid ahaa ganacsatada ku nool koonfur afrika ayay burcadu ku dhex dishay xaruntiisa ganacsi iyagoona intaa kadib goobta isaga baxsaday dalka koonfur afrika waxaa si joogto ah loogu dilaa soomaalida halkaasi u ganacsi tagay waxaana toddobaadkan gudihiisa meelo kala duwan oo dalkaasi ka mid ah lagu dilay dhalinyaro soomaaliyeed oo dalkaasi ka dhex shaqaysanayay